waxay lagu batay oo somalilan dugta haya dowladda masar ma aha xasan iyo kuwa loo yeelyeelaya masar waxay doonaysaa broxy war dambe inay nagu celiso broxy war waxa weeye dagaal lagu wakiisho nin baa kula dadkayga layn maayee adigu iidima dantayda masar waxay doonaysaa etoobiya waxay isku hayaan iyay ka dhexaysa wax iyaga iyo etoobiya iyagay ka dhexaysa ama nayl ha isku hayaan ama dhaab ha isku hayaan laakiin in naloo adeegsado mar labaad annagoo afar iyo lixdankii iyo toddobiy todobaadka garanayna mar labaad in naloo adeegsado masar hala daafaco oo haloo dhinta biyaha masar waayo aragnimadu waxay tusaysaa caqliga saliimkiina i leeyahay dadka qofka jaartiina ilaahay baa kuu doonay waa inaad dowlad kunoolta kalagu imaysaane soomaalidu waxay tidhaahdaa jaarkaaga ilaahay baa kuu doonay adiguma dooran jaarkaaga colaad ma yeelaa kuwa caqli ma aha waxaa kaan doonaynaa inaanu jaarkayaga nabad ku noolaano annagoo laba dalo xoro hoos siman oo isqadarinayna oo tala wadaag leh dhulka ilaahayna dejiyey ee isku dheggan kala goyn mayna in dhulkaa nabad loogu wada noolaado ku jiri mayno caqliga xamar ka talayaana caqli ma aha danta soomaaliyeedna ma hayo iyo shicibka weligeen ayaan la helina iyo etoobiya in colaadayna ugu wadaynu masar u hiirino war dee caqli ma aha waa ka koragaataa masar danteeda ha qabsata danteeda ha qabsana etoobiya intaasoo xada naga dhexaysa dadka ku nool maanta soomaalida ugu firfircoon oo ugu dalweyn qaar baa yidhaahda waa dowlad kristaan ahoo maxaa iisu soo gelaya waxay ii soo sheegtaa culimada joogtaaye xadiiska iyay aayadda tidhi nin kiristaanana lama geli karooy heshiis iyo walaarsido bal waxaaba tidhi wixii ah ahlu kitaabku waxay gowracaanna waad cuni kartaa waa la kala guursan karaala diimu leeyi bal halkan laga diidayo ee sacuudi arabiya oo maka iyo madiina ilaalisaa ay jaino iyo diin walba heshiis ula galan karayso ee aniga waadada qaarkood ii leeyihiin maxaad etoobiya ula gelaysaa qeylkeemaad haysaa qeylyarow maxaad dalka uga cafiyaysaa waana waa la gelay uguma adeegin waxaad eegtaa soddonkii sano u dambeeyey diinta islaamka etoobiya siaa ugu fiday masaajidada ay leedahay halka ay ka gaadhay bal eega islaamka duganoo kacay annaga haddaad ku hayso etoobiya masar u shaqee sow maaha faqrigaagu ha koro oo diintaadu ha daciifto oo kolba argixisaa kuu soo gashay soo maaha wuxuu igula talinayo ninka xamar joogayaa siisi miyaan ka yeerayaa taa miyaynu yeeraynaa taa etoobiya ma diidi karta intay somalilan la codowdo jaarkeeda oo ay wax walba uga baahantay iskaga xidhan yihiin macquul maaha inay u furto inay la heshiisa masar hadday tallaabada qaabo ay ka muuqato dadka qaarkii suurtagal maaha waayo etoobiya dadka caqligeeda la mid yihi danteeda iyo ula arkaysa m wyugu wuu hirgelaya taasi waa hubaal wixii xagxagarayaan ha xaagto qolada xamar maanta ee ciidanka masaarida keentay ee saldhigga siinaysaa iyadana mid baan leeh war laba hal isma qabtaan soomaali baanu midaynaynaa oo xabashi oo kristaan nagu soo duushay iyo masar baan keensanayaa oo somalilan baan xoog ku qabsanayaa dee labadaas ma isqabtaan ninka masaarigii soo kaxaystay bal soomaalida iga rabaa muxuu walaal a hayaa etoobiya wax daran isweydaarsanaya dhul lama siinayo waa laga karaynaya iyaba dhul inama siinayso qolada soomaalida ah ee etoobiya ka mida qaar baa laba calaynaya oo iminka yidhaahda dhulka soomaaliyeed waxaa la siinayaa hawashida jabhaddii caynkaasaa nahay war waxaynu isku ogey shanta soomaaliyed hala midayo shantii waa ka maaranteen heer weyn baa gaadhee oo etoobiya kuxinaashyada ka heshee waxaan la yaabanahay etoobiya iyo somalilan oo jaara oo laba dowlada simadas ixtiraami waxa wada yeesheen haddaad diidan tahay maxaad doonaysaa haddaad somalilan taa ka diidan tahay adna aad etoobiya xoogala soo dowlada gelisay waxaan kaa rajaynayaa inaad ii sharaxdo bal waxaad somalilan ka doonaysa ninka etoobiya ka mida ee soomaaliga ay tahay ula hadlay qolada keniya isku urursatay ee dagaalka ka soo qaaday ee culimo leh ee xildhibaana leh taa dowladda keniya aan leeyahay laba dowladood oo jaaro afrika haddaynaan ahaanayn aynu kala eedda aanu waayo qolada nairobi joogtay halka ka soo hadlaysa xuduudna nagama dhexeeyo waxaa noo dhexeeya somalilan soomaalida kaloo dhan dee wanaag iyo salaad ma naga dhexaysa colaadda ay u qabaan somalilan ee halkaa masaajidada uga soo hadlayaan armalaha diinta islaamka dee isu wada naqaaneen islaamku islaamka uu nabadgelya masaajidada kama soo weeraro isu wada gee cadowga somalilan haddaba dhallinyarada waxaanu sheegayay dadka warwarsan ee idhaahda waa nagu soo duulay cadow badan baa jira waxaa labadaas u xidhayaa m o u-gu wuxuu soo saaray inta doonaysa inay masar iyo kuwa la midkii ugu shaqaystaan ma aqbalayno masar waxaa leenahay broxy war dambay somaliland gelisaa ma jiro dadka iyagu biyahaaga u dhiman maayo dantooda u dhimanaya